فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanto wanaagsan dhegaystayaal idalkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad masjid ku yaala tuulo ka tirsan shabeellada dhexe duqaysay iyadana waa ay soo dhacday ehelada dad rayad ah oo diyaaradaha shisheeye ay duqeeyeen ayaa faahfaahin ka bixiyey dhacdada barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan haweenka ku dhaqan degmada sablaale oo munaasabad ku wareejiyey hadiyado ay ugu talagaleen mujaahidiinta jidaha hore xildhibaan weerar afka ah ku qaaday golaha wasiirada iyo xildhibaan kale oo wax lagu qoslo ku tilmaamay hadal uu xasan sheekh maxamuud ka horjeediyey baarlamanka qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag waxaan ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa isku soo dubarida oo aalaba soo jeediya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa gudaha degmada garbaarey wuxuuna qaraxani si gaar oga dhacay kontaroolka looga baxo dhanka baledhaxaawo waxaana jira khasaare kala duwan oo gaadhay ciidamadii lagu weeraray halkaasi dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen isbaare ciidamada dowladda federaalk u taalaya faafkooda ee deegaanka shalanbooda weerarkan ayaana waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu suurtagalay inay ku dilaan laba askari mid kalena ay ku dhaawacaan iyagoona kusoo furtay qoryaha k ah geesta kale waxaa faahfaahin dheeriyaa laga helayaa weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mandheere ee kuwa jira gumeysiga dowladda kenya weerarka koowaad oo ka dhacay deegaanka lunga oo istaga degmada lafey ayaa waxaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda kenya waxaana halkaas looga dilay hal askari iyadoona looga dhaawacay saddex kale weerarka labaad ayaa wuxuusna ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka ceelqaalow iyo deegaanka horazaki waxayna ciidamada mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen laba askari oo kenyaati ah halkee dhaawac kala duwan soo gaarsiiyeen lix kale waxaana u suura gashay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay dabqaba siiyaan gaari kooyal ah oo qorijiyi baasaarna duqinaadu xoogan oo sababtay khasaare kala duwan ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen koonfurta marinka khaza magaalada rafax ee dhacdo koonfurta marinka khaza ayaa waxay isniintii maanta martigelisay dabaadu xoogan oo ka kacay dhowr guri oo ku yaala magaaladaasi kuwaasoo ay leeyihiin dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada wararka ayaa waxay sheegayeen dabkan ay si kasta u kiciyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda kadib markay guryahaas uga fureen rasaasaan kala joogsi lahayn socotayna muddo saacada ah sidoo kale wakaalada wararkii anaadool ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradaha aan dooliyaha leen ee ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ay duqin ka geysteen bartamaha magaalada rafax sidoo kale wakaalada wararkii anaadool ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradahan dooliyaha leen ee maamulka gumaystaha yuhuudda ay duqin ka geysteen bartanka magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weerar rasaasyana ka geysteen xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad badan iyagoona qafaashay kuwo kale tani intii uu dhacay heshiiska xabad joojinta marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku kaceen xadgudubyo kala duwan ay ku jibinayeen qodobadii heshiiska waxaana la warinayeen ilaa iminka ay ku shahiideen xadgudubyada yuhuudda ilaa sagaashiyo laba ruux oo shacab reyd ah halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen ka badan siddeed boqol siddeetan sagaal ruux oo kale bayaanay hore u soo saarin kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay yuhuudda uga degeen xadgudubyada ay geysanayaan iyo inay ka digtoonaadaan qodobada heshiisku ay jebinayaan midaan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo saacadii tegay war-saxaafadeed ay baayeen milatariga yuhuudda ay ku sheegeen inay dib ugu laabanayaan dagaalka islamarkaana ay samayn doonaan dhiiranaan kale ay ku galayaan dagaalka khaza warkan ka soo baxay ciidamada yuhuudda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ay wadeen iskudayo ay ku doonayaan inay dib ugu soo laabtaan dagaalka adag ee ka dhanka dagaalyahanada muqaamada falastiin waa sida ay hadalka u dhigeene kadib qiimeen lagu sameeyey xaaladda waxaa la go-aamiyey in la kordhiyo diyaargarowga howlgalka cusub ee lagu qaadayo aaga ku hareereysan marinka khaza ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay baayeen ciidamada milatariga saynada yuhuudda netanyahu ayaa saacada kahor inta uusan soo bixin war-saxaafadeedkan ishaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin dib ugu laabashada dagaalka khaza daqiiqad kasta waxaanuu ballan ku qaaday inuu rumeeya hadaaftii ay markii hore ku guuldaraysteen xabad joojinta marinka khaza ayaa waxay hadda noqotay mid suurtagal ah in wakhti kasta ay meesha ka baxdo khazanay dib u martigelisa dagaal sirsifeen ah iyadoona midaani ku soo beegmaysay xilli maamulka gumaystaha yuhuuda uu hakiyey sii deynta ilaa iyo lix boqol oo maxaabiis falastiiniyiin ah sargaal ka tirsan booliiska kenya ayaa si xun ugu dhintay dalka hayti wararkii naga soo gaaraya dalka hayti ee qaaradda waqooyiga amerika ayaa waxay ku waramayaan in halkaas uu ku dhintay sargaal ka tirsan booliiska kenya xogaa ayaana waxay tilmaamayeen sargaalkan waa mid si wan uga qayb qaadanaya dagaalka dowladda hayti ay kula jirto kooxa burcadda oo dalkaasi ka dhisan wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in sargaalkan uu markii hore soo gaaray dhaawac halis ah waxaana ugu dambeyntii u geeriyooday dhaawacaasi dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay weelo kunmaan saraakiisha kenyaanka ee ka shaqaynaya dalkaasi howlgalka lagu dhaawacay sargaalkan ayaana waxuu si gaar uga dhacay waqooyiga magaalada caasimadda waa dalka hayti sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay waxaa loogu yeedhaa xafiiska taageerada amniga caalamiga ah boqolaal askari oo ka tirsan booliiska kenya ayaa ku sugan dalka hayti tan iyo bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay kadib cosi ka imaaday dhanka ra-iisul wasaaraha hayti oo uu ku dalbanayay faragelin shisheeye si xal looga gaara rabshadaha soo noqnoqday dalkaasi hareeyey ugu dambeyntii maamulka cusub ee dalka maraykanka ayaa ukrein ugu goodiyey inuu ka jaran doono guud ahaan isgaarsiinta internetka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xukuumadda kiyef ugu hanjabay inuu ka jaran doono adeegsiga internetka dayax gacmeedka ku xidhan ee starling taasoo ah shirkad milkiyadeeda uu leeyahay elon mask waxaana dadka qaar sheegayaan haddii uu trump hanjabaadiisa ka dhabeeyo ay guud ahaan dalka ukrein soo food saari doonto dhibaatooyin kala duwan xogaa qaar ayaana waxay tilmaamayeen washington iyo arrintani sameyni doonto haddii wasraliska ogolaan heshiiska macdanta qalinka ee ukrein taasoo maraykanka in muddo uu xanqaltaagayey isagoona doonaya inuu qoto adeega internetka starlinga ay xukuumadda washington ugu goodinayso inay ka jarani doonto ukrein waa midka keliya ee ciidamada iyo dadka ukreiniyiinta ee maanta adeegsadaan haddii la xirana waxay ka dhigan tahay inuu lumay qadka adeega internetka ee guud ahaan ukrein iyadoona adkaani doonto in qabar dambe laga helo dhanka waddankaasi taraam ayaa midan uu sameynaya si uu ukrein cadaadis u saaro ugu dambeynay uu ogolaatay heshiiska macdan qodista waxaanuu sidoo kale doonaya inuu zalaliska aqbalo heshiiska lagu soo gabagabeynayo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein kaasoo jirsaday saddex sano wararkii caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kula wareegay deegaanka caddaan lixey oo hoos tagta degmada ruunurgood ee gobolka shabeellada dhexe diyaaradaha shisheeye ayaa duqeyn ka geystay deegaanka caadley iyo deegaanka califooldheere caddaanley duqeyntu waxay haleeshay qoys deganaa guri califooldheerena duqeyntu waxay ku dhacday masjid diyaaraddiina waa ay soo dhacday waryaheena maxamed ciise oo ku sugan gobolka ayaa labada dhacda ka wareystay goobjoogayaal iyo waxgarad
waxaan qadka telefoonka sidoo kale kula xiriirnay qaar ka mid ah ehelada dadkii wax ku gaaray deegaanka caadley ay ku duqeeyeen ciidamada shisheeye ugu horeyn soo dhawow sidee wax u dhaceen walaal meeshaas dhibaato ayaa ka dhaxday guud ahaan markii laisku dago deegaanka caadley iyo deegaanka califooldheere dad gaaraya tiradooda toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawaca oo duqeyna ay geysteen nimankan iyo diyaaradahan cid wadda ma naqaane ay geysteena meeshaas ka dhacay dhimashaduna waa saddex qof toddoba qofna waa dhaawac
waa tahay nimanku nimankuyay yihiin
diyaarada uun maaragtay cid wadda ayna jirin duqayna geysto waa dadka baadiyaha iyo xoolihii iyo maogtahay deegaanadii ayaa dhibaatadaas nagu dhacaysa
waa tahay n waxaad ka warbixisaa een, dhacdadii ugu horreysay ee duqeynta ilaa tan hadda aad sheegaysa ee maanta dhacda dhacdadii ugu horreysay ee deegaanka ka dhacday awalba deegaanka culeys guudaa iska jiray waa laba cunugoo maalin hore nimanka mooryaanta ay maogtahay meeshaas dugsi qur-aan ay ku jireen ay ku dileen ay xabado kula dhifteen oo ku dhaawacmeen waaye dhacdadii kalena waa dhacdadii diyaaradii ee, dad shacab ah oo reer baadiya ah ay ku duqaysay diyaaradii Ee, markaas waxaa ku meeshaas ku dhintay hal wiil saddexna way ku dhaawacantay waa garta
maanta u dambaysay masaajid ku yaala deegaanka califool dheere laba wadaadoo ku cibaadaysanaysay ayay diyaaradii intay meesha timiday gantaal ku riday waa garta wayna ku dhaawacmeen waa tahay n maxay tahay ayagana n n sidee wax u gaareen gabdhaha dhaawacmay n la sheegayay maxay ku dhaawacmeen maxaase gaare
gabdhuhu waxay ku dhaawacmeen ceelka caadley ayay biyo kacabaayeen gaari dameer ay wateen duqayno marka cadowtooye ah oo nimanku ay soo rideenaa ma og tahay ku dhacay gabar iyo hooyadeed marka dhibkaasa iyagana meesha ku gaaray guud ahaan dadka markii laysku daro toban ruux waaye dadka dhib ku gaara hadda waa tahay n marka gabdhaha ayagana ma dhaawac baa
gabdhuhu dhaawac waaye maamadii gabadha dhashaa ugu daran gabadha weera xoogaa waa iska caymataa dadkan n la du- la duqeynayo e, waxaa duqeynaya diyaarada shisheeye oo ka yimid ama e, ka amar qaata n dhankaas iyo reer galbeedka marka maxaa ka dhexeeya e, caadle iyo duqeymahaas oo diyaaradaha shisheeye wax kale kama dhexeeyaano waxaanu wax isku wada mabaadi oo isku diina waaye nimankan ayay u heelinayaan uheelintooday u yimideen dadkina waxa waaye deegaankii joogaan deegaanka marka dadka joogo waaba dad hore isaga dhibanaayoo laba iyo laba sano iyo shan bilood beerahooda aan tabcanoo dhibaata ku dhacdo biyo lagu deeyo barakacso walba si qaxooti isaga ahay waa oo tahay yaa haddana dhibaatadaas culeyskan ugu waa tahay yaa- dhibaatadaas yaa u geystay marka n laba sano ay ku jireen
laba sano iyo shan bilood deegaankan dhibaatada ugu badneed oo haysa waxay ahayd in wax beera aysan soo guran oo beerihii iyo lagu deeyay iyadoo ma og tahay dana gaara laga leeyahay oo gobolka jawhara lagu badbaadina la leeyahay ayaa ummadii beeraheedii lagu barakiciyey yaa sameynaya marka cali guud laba ayaa amrayay annaguna haddii aan deegaanka nahay waa waa ka cabanay mana nala dhegansano marba habeenkiiba intaa rag loo diro allacaga iyo qandaraas lagu dhiibaa go' hoos laga soo siinayo
waa tahay deegaanka hadda califool dheere markii laga soo qaado maalin dhexdaasa dhibaatadii ka dhacday waxaa kamid ahayd wiil yaroo dugsi ka yimiday oo ilmaha kutaabta oo dugsiga ka yimiday kamid ah oo intay jaad isku qabsadeen ee meesha isku xabadeen ee wiil ku dhaawaceen maxadaay oo kale iyagana saddex ruuxa wax ku gaareen laba gabdhood oo isla dhalatoo dhimashaa iyo wadaad isagana gaar oo dhaawaca marka deegaanadu marka si guud dhibaato iyo amni darro ayaa hore uga jirtay waxaan marka dhibkaasaana haysta ilaahay aan soo sheegahayna En, dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxay leeyihiin waxaan beegsanay n rag ka tirsan al-shabaab idinkana waxaad leedihiin dadka shacabka ayay waxyeelo gaarsiiyeen marka ka waran in, in shabaab lagu- lagula tilmaamo sidee u aragtaan
waxaas waa iska dhaqankoodu waxaas weligooday wadi jireen dhibaatooyin badan oo horu dhacay iyo meelo badan oo dad shacaba lagu beegsado shabaabaan ku beegsanna la leeyahay waxaas horaan u maqli jirnay laakiin deegaankeyna annaga waa ku cusbeeray Eh, marka dadka deegaanka eh, haddaan aragnaa dhibaatadan waa ku sabraynaa qadarka ilaahay waana un iska dhammaan doontaa haddii alla doono marka marka dadka la beegsada waxaa caddeynaysiin inay shacab ahaayeen dadka la beegsaday iyo guryo oo ganacsi oo markaa dukaan nin iska miskiin ah oo maxaa la yidhaha odayaho waayeela dukaankiisa ah oo meesha ku yiilay aa dhibaata ku dhacdo caadley gudahiisa ku yiilay marka waxaan caddaynaynaa dadka meeshaas dhibku ku gaaray inay dad shacaba yihiin oo weliba aniga kula hadlayo qaarkood aan waalid u ahay waa gartay gabadha iyo moogta labada gabdhood oo Magacaa ka bilow.
meesha ceelka ku- duqeyntu kula dhacdo ay ku dhifteen een, hubiyaasha ay ku garaaceen Mhm.
mid ka mid aha eedadii gabadha ilmaha dhasha eedadii waa gartay oo abahii ay ilmaadeer yihiin waa gartay ilaahay marka waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado waayahay ugu dambeyn dadka deegaanka cadley iyo deegaanada hoos yimaada sida cali fool dheere een duqeymahan cadowtooyo een maxay kala yihiin
haadli inaysan washington ku aalin waa la ogyahay laakiin gareexadiya dadka lagu dhaqaa iyagoo ka dhiidhinaya ayay duqeyno geysanayaan si shareexada ilaahay aysan mar labaad deegaanadan dib ugu soo laaban
waa gartay een iyadoo dhaqankooduna uu ilaahayba hore u sheego ilaahay uu leeyahay yuriiduuna an yubsiuu nuura allahi biafwaayin wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun waa gartay marka een dadka ku dhaqan deegaanka caadley een iyo meelaha hoos yimaada horey dowladda federaalka halkaa joogi jirtay een dhibaatooyin fara badanna dadka waa ay ka sheegan jireen hadda marka maamulka islaamiya markuu yimid ka waran marka dadka een dareenkooda dadka dareenkoodu aad iyo aaday u qeyraysan yihiin dadka deegaanku gacan ay la yimideen suul iyo hoo ay mujaahidiinta wa- walaayada u yimiday la garab taagan yihiin colaad qabiil iyo rafaad iyo dhibaato aa lagu jiray Een, nabadoone wararka qaar waxay sheegayaan een, in diyaaradii een, duqeysay masjidka inay soo dhacday ma ka warhaysaa
horta bishaaraadkay kamid tahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan Eh, hadda warar isoo gaaraya waxay sheegayaan diyaaradii duqeysay ee saliibiyiinta mareykanka iyo turki iyo yahuud wixii iskalaba gaalada ay lahaayeen saliibiyiinta ah in ay ku dhacday masaajidka agaarkiisa ilaahayaana soo riday oo ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidanka ilaahay ma ahan ciidankan iska socdo keliya maahane ciidan ilaahay intaan naqaano iyo in ka badan iyo inaan aqoonsan karin iyo inaan fahmi karin waaye ma garata marka ilaaha soo riday bishaaraadkay kamid tahay ilaahna ku mahadsan habaarka muslimiinta dulmiga iyo eedeb darada iyo jawrka iyo dadka berbegedyada u geysaysa iyo muslimiinta aa darteeda ilaahay ku ciqaabay beytullaahiay faragasteen iyo muslimka dhiiggiisa ilaahayna waa ka abaalmariyey tan aakhirana uga daran haddayna ka toobakayn
waa tahay marka dadka deegaanka sidee u arkaan marka diyaaradii ayaga gumaadeysay oo yacni eh, leyneysay islamarkaana awoodda sheeganaysay maadaama ay islamarkiiba ay soo dhacday Eh, waxaan isleeyahay aaday ugu faraxsan yihiin sababtoo ah wax adig ku dhibaya nuucay rabta ha ahaatee Eh, haddii wax dhibo amba dhibaato ay ku timaado aaday qof walba ugu farxaya wax walba waa dhib ku ah marka ducada madluumkaana inay mustajaabo taane moogtahay ilahi subxana watacaala noo sheegay asmaadiisa iyo sifaadkiisaan ugu baryaynaa in ilaahay inta dhiman uu cirib jaro asaa cirib jariye dadka faajir kasta ilaahay cirib ciribtiisa gooya oo ilaahay wuxuu leeyahay faqudi cadaabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina maalin ah ee ilaahay uu cirib gooyey ilaahay subxaana watacaala ilaah waa ku tugaynaa ilaah nooga dhig
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم haweenka magaalada sablaale ayaa wareejiyey sahay ay ugu talagaleen mujaahidiinta munaasabadii wareejinta waxaa kasoo qayb galay waxgarad marka hore aan idiin soo gudbiyo haweenka oo ka waramaya xadadka sahayda ay wareejiyeen
بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومصطفانا waxaana ka mid ahay haweenka degmada sablaale maanta waxaan u fadhinaa xaflad aan ku wareejinayno walaalaha mujaahidiinta wixii aan ugu talagalno oo agab ah ilaahay subxaana watacaala aan waxaan weydiisanaynaa inuu ikhlaas inooga dhigo anagoo ka duulayna xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ahaa man jahaza ghaziyan faqad ghazaa anagoo xadiiskaas ka duulayno ayaan agabkaan diyaarinay waxaana ku diyaarinay muddo een, afar beri ah insha allahu tacaala tanina kuma istaagi doonto in badan iyo in badan oo walaalaha mujaahidiinta safuufta ku jira waxaan leenahay gadaashiina insha allahu tacaala kamaadan soo teginina gadaashiina kamaadan soo teginina haween iska fadhiyay canjeeradooda ku fac noqday waxaan halkan aan ku wareejinay oon walaalaha aan ugu talagalnay anigana aysan noo ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad aysan noo noqon doonin markii ugu dambeysay halkan waxaan ka wareejinaynaa walaalaha aan ku wareejinaynaa mujaahidiinta ee sufuufta ku jira soddon iyo afar kartoon ee maxaan ku lahay soddon iyo afar jawaan oo ah jawaan buskud ah waxaan kaloo wareejinaynaa toban kartoon oo timir ah waxaan kaloo wareejinaynaa oon walaalaha mujaahidiinta ugu talagalnay caag saabana agab uu kamid yahay waxaan kaloo wareejinaynaa go-ayaasha hubsashada oo afartan iyo shan ah isagana go-a walaalaha ay hubsanayaan insha allahu tacaala intaasna kuma ekaan doonto haddii aan nahay haweenka sablaale waxaan u diyaarsan nahay inaan ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala annagana sidaas oo kale aan jannadiisa aan ku raadsano agabka walaalahana aan diyaarino mar walba mar walbana waan u taagannahay ilaahay subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala ikhlaas inooga dhigo oo ilaahay subxaana watacaalana walaalaha furimaha hore ku jiro inuu maxaan ku raha inoo gaarsiiyo acdaa'da ilaahay ayaa halkan fariin uga diraya waxaan leeyahay walaalaha maxaan ku dhaha mujaahidiinta ee sufuufta ku jira marnaba caad idinkama saarna sida ay idin gelayaan ee baktigiinana ay u jiidayaan ilaahay waa idin jebiyey ilaahay waa idin jebiyey ilaahay waa idin jebiyey waxaan kamid ahay haweenka degmada sablaale tix yaroo buraanbur ah ayaan halkan ka jeedin doonaa insha allah bismillaah salaan gaariyo fariin baan halkan ka diri mujaahidiintana dhammaan waan salaamayaa ee mujaahid guulayso weliga marin gadaal oo goobtii laysku galaaba rabbi guusha idinka sii oo goobtii laysku galaaba rabbi guusha idinka sii gobolka hiiraana baktigoodii baa dhexyeel oo kuwaa jeebeysan oo jeelka loo wadaa oo kuwaa jeebeysan oo jeelka loo wadaa kuwaana dhaawac weeye dhiigooda baa baxaa kuwaana dhaawac weeye dhiigooda baa baxaa kuwana way caraaren oodkay ku dhimanayaan kuwana way caraaren oodkay ku dhimanayaan oo waxaydin daba jooga ragaan dhuumanoon baqayn waxaydin daba jooga ragaan dhuumanoon baqayn intaadna gacantooda gelin toobadana qabsada oo intaadna gacantooda gelin toobadana qabsada sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlayay suldaanka beesha tunis suldaan maxamed cabdiqaadir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله الله سان مهدو دن سينينا waxaan kalena u mahadcelinaynaa gabdhaheena walaalaha ah mujaahidiinta ah oo mar walba u taagan inay wiilashooda walaalahooda ay garab istaagaan jihaadkaas ay ku bixiyaan maal ay ku bixiyaan waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro run ahaantii reer sablaale idaacadun baan ka dhegaysan jiray gabdhaha sablaale iyagoo wax bixinaya maantan ilaahay wuxuu goojoog goobjoog iga dhigay inaan xafladdii ay ku wareejinaayeen aan ka hadlo oo alaabtii aan ka wareejino ilaah baa ku mahadsan wax lagu farxa ayaad meeshan kusoo bandhigteen oo walaalihiinana markii loo geeyo waa ku farxi doonaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo runtii gabdhaha mujaahidiinta ah ama gabdhaha muslimaadka ah mujaahidiinta dagaalka maanta wadda idinkaa dhalay idinka idinla dhasheen kaalin mug leh ayaad ku leedihiin jihaadka wiilashaas dagaalamaya haddaan ilmahooda loo tarbiyeyn lahayn culeyskaan idin saaran idinka aadan qaban lahayn jihaadka waa kasoo noqon lahaayeen waayona maanta gadaashooda kama murgaayaan waxay ku og yihiin gabdha reerkaas ku filan ayay ku og yihiin waayona ilmihii idinkaa dhaqaalaynaya kuwii waaweynaa idinkaa dhalay oo mar walba jihaadka ku boorinaya oo horda jihaadka aada markaan waaqaan gaarteen macaskaraadka aada idinkaa leh idinkaa tawjiihinaya marka lama soo koobi karo wanaaggiina iyo sharaftiina wax hadal lagu soo koobi kara ma aha ilaahay unbaa idin og abaalkiinan ilaaha idin gudi doono biidn illahi ilbaari meeshan waxaa ka muuqda buskud waxaa ka muuqda timir waxaa ka muuqda go-yaashii dhaxanta laga hogan lahaa waxaa ka muuqda caagagii biyaha lagu qaadan lahaa marka waa wax baahidooda ay taagan tahay hadday dhaxantii ahaan lahayd haddii biyihii la cabi lahaa ahaan lahayd hadday timirtii ahaan lahayd hadday buskudkii ahaan lahayd marka maadaama ay saas tahay ilaah baa idin waafajiyey inaad bixisaan alaabtaas ilaahayna waxaan ka barya inuu miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro marka waxyaabaha aad qabanaysaan wax lasoo koobi kara maaha maanta meeshan waxaan u fadhinaa wareejinta xafladdaas deegaanka sablaale dumarka muslimaadka ah oo wareejinaya agab hadiyado ah oo ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta ah agabkaas waxaa ka mid ah soddon iyo afar loor oo buskud ah waxaa kaloo ka mid ah afartan afartan iyo shan xaba oo go-ah waxaa kaloo ka mid ah toban kartoon oo timir ah waxaa kaloo ka mid ah cagag dahaaran oo labaatan iyo siddeed xaba ah in marar badanna way bixiyeen markii ugu horreysay ay bixiyaanna maaha markii ugu dambaysay ay bixin doonaanna maaha biidnillahi ilbaari ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan inta ugu kulannay jannat firus alla allah noogu kulmiyo khaatimadeennana shahaadiyo tawxiid allah noogu khatimo wax walba ikhlaaska ugu weyn camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimadeena shahaadiyo tawxiid allah noogu khatimo wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa inagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana alaaba soo jeediyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين caawa xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa canuuniga ama miraha canuuniga canuuniga ama geedkan wuxuu ka baxaa dhulkeena wuxuuna leeyahay dhadhan aada u macaan iyo dhanaan isugu jira intaba aan lamid ahayn khudaarta kale marka loo fiirsho dhaab dhadhanka uu leeyahay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa canuuniga cunto ahaan iyo cabidaan ahaan labadaba waa loo isticmaalaa canuuniga waxa uu qani ku yahay maadooyinka vitaminada iyo macdinta kala duwan oo inta badan laga helo khudaarta kala duwan sida vitamin a vitamin c folic acid thiamin riboflavin niacin vitamin b c iyo qeybo kala duwan oo minerals ah khaasatan manganes iyo potassium faa-iidooyin badan ayay u leeyihin jirka baniaadamka waan u tegi doonaa faa-iidooyinka caafimaad ee canuuniga uu leeyahay jirka baniaadamka kow waxaa ugu horeeya wuxuu bixiyaa energy badan sababtoo ah waxaa ku jirta xaddi badan oo carbonhydrate ah carbonhydrate waxaa la yihahdaa tamar ama energy waxyaalaha laga helo energy ama tamarta macaan badan ayuu leeyahay saas daraaddeed marka wuxuu bixiya tamar iyo awood ayuu dadka siiya waana maadada carbonhydrate-ka qodobka labaad wuxuu sameeyaa inuu ka hortago waxyaalaha ugu imaada ama maqaarka ama dhibaatooyinka soo wajihi kara isla markaasna waxyeeleyn kara ayuu mataqaana ka hortaga sidoo kale wuxuu sameeyaa inuu dejiyo maskaxda ama antidepressant wax la yidhaahdo sababtoo ah wuxuu muhiim u yahay inuu soo saaro hormoonka loo yaqaano serotonin hormon loo yaqaano ayuu soo saara kaas oo dejiya maskaxda ama waxyaalaha jirka dejiya ka mid ah antidepressanta la yidhaahdo good for health bonds wuxuu u fiican yahay lafaha caafimaadka lafaha iyo ilkaha sababtoo ah calcium badan ayaan soo sheegnay inay ka mid tahay ama potassium ama b vitamins dhammaan inay ku jiraan maadada calciumta iyo potassiumta haddiiba mar ay ku jirto miraha ama shayga aan ka hadlayno waxay u fiican yihiin marka dhismaha lafaha ilkaha ayaa markaasi aad iyo aad loogu yaqaana sidoo kale wuxuu bixiyaa inuu dadka jirka doqownimada uu ka hortago islamarkaasna sameeyo maqaarka inuu qurxiyo sababtoo ah waxaa ku jirtaan dhahnay vitamin c oo xaddi badan ah iyo vitamino kale oo tiro badan kuwaas oo yareeya stresska iyo walaaca iyo welwelka qofka soo wajaha islamarkaasna uu siinayo qofka habi iyo farxad islamarkaasna uu dareemayo jirkiisa nashaad iyo horumar sidoo kale wuxuu faa'iido badan u leeyahay dhiig la-aanta sababtoo ah waxaa ku jirta canuuniga maadada folateka ama folic acidka ayaa ku jirta saas daraaddeed marka wuxuu kor u qaadaa hemogolobin concentrationka wareega dhiigga cas ayuu kor u qaadaa waxay sidoo kale kobcisaa maadadan habdhiska taranka ragga iyo dumarka intaba ayay kobcisaa hormoonada kala duwan ee qeybahan ka dhiman xagga ragga iyo xagga dumarka ayay kobcisaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa canuuniga cudurada ku dhaca wadnaha iyo xididada qulqulka dhiiga sababtoo ah waxay caawiyaan maadooyinka ku jira ama ay wareejiyaan enzymeska ama dheecaanada ku jira jirka bani aadamka waxyaalaha ay u baahan yihiin ayay ka saacidaan saas daraaddeed marka wax badan ayuu wuxuu u fiican yahay canuuniga cardiovascular disease cudurada ku dhaca xididada wadnaha sidoo kale wuxuu u fiican yahay dadka qaba macaanka iyo dhiigkarka waxaa ku jira maada hoos u dhigta glycemia in the blood glucose yacni sokorta dhiiga maado hoos u dhigta glycemiadaas ayaa ku jirta sida manganes oo kale oo baalensa garaysa glucose levelka sidoo kale potassium oo iyadana hoos u dhigta dhiigkarka iyo waxyaalaha la midka ah intaba ayaa ku jira sidoo kale waxay u fiican tahay canuuniga uu u fiican yahay gastric patientska bukaanada laga haya caloosha ama xagga caloosha ka sheegta ama gaaska ama gaas calooleedka qaba ayuu markaasi u fiican yahay isla markaasna wuxuu dejiyaa hydrochloric acidka ama acidka ku furma caloosha ayuu yareeyaa sidoo kale wuxuu u fiican yahay difaaca jirka ama immune systemka ayuu kobciyaa waxaa ku jira vitamin c iyo vitamino badan oo jirka difaaciisa caawiya sidoo kale wuxuu u fiican yahay canuuniga caloolo fadhiga sababtoo ah waxaa ku jira qoloftan ama fiberka maadadan la cunayo taas oo u ogolaanaysa mindhicrada dhaqdhaqaaq joogta inay sameeyaan islamarkaasna ay ka hortagaan caloolo fadhiga iyo waxyaalaha keeni kara sidoo kale wuxuu u fiican yahay canuuniga neefta ku dhacda qeybaha neefmareenka r t i ga la yiraahda sababtoo ah waxay ka saartaa barasaydyada gala sambabada iyo tubooyinkaas neef mareenka gala ayay meesha ka saartaa saas daraaddeed marka dadka aasmada qaba ama neefta qaba aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay dadka qaba neerfaha gariirka ama parkinson disease la yiraahdo oo qofka gariiriya neerfahaasna wuu u fiican yahay aad iyo aad ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay haweenka nuujinaya waxay soo saaraan hadday isticmaalaan canuuni badan wax soo saarka xagga caanaha ayuu ka kobciyaa ama kor u qaadaa saas daraaddeed marka haweenka nuujinaya aad iyo aad ayuu u fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay cagabararka dadka cagaha ka barara ama taqaana bararka ka sheegta jirka wuxuu sameeyaa inuu ka soo saaro fruidis badan ama yacni maadada cosbada ama jirka ku badatay ama markaasi keeni karaa jirka inuu bararo ayuu wuxuu ka soo saaraa fluidiska ama dareerihii maarata waxyaalihii keenaya jirka inuu bararo ayuu meesha ka soo saaraa sidoo kale wuxuu u fiican yahay cudurada kansarka ka yimaada dhammaan oo ku dhaca jirka bani aadamka ayuu ka hortagaa sababtoo ah reserges ama baaritaano caafimaad ayaa lagu ogaaday xiliyadan dambe canuuniga inuu u fiican yahay kansarka iyo cudurada ku dhaca maqaarka waxaa la sheegaa qeybaha dawada ama farmacuticalska dawada ka shaqeeya inay diyaariyeenba ama ay diyaarinayaan maado ku jirta canuuniga in markaasi ay u sheegaan qeybaha kala duwan ee caafimaadka in lagu daaweyn karo kansarka mirahan canuuniga qofkii badsado wax badan oo ka mid ah kansarka dadka ka sheeganaya ama maqaarkooda uu jiran inay wax badan ay markaasi ay uga bogsan doonaan ayaa la sheega marka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay insha allahu tacaala wax dhibaato ah oo isticmaalkiisa hadduu bato canuuniga ma lahan intaa rabtidaa ka isticmaali karta laba habo saddex habo waa la isticmaali karaa wax oo markaasi lasoo wariyey oo dhibaato ah lama hayo aad iyo aad u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa wax lagu quslo ku tilmaamay khudbad uu xasan sheekh toddobaadkan ka jeediyey baarlamaanka arrinta diyax gacmeedka diyax gacmeed waxaa laga sameeyaa dhul muxuu ahay lamadegaan saxara ah ayaa laga ah, laga sameeya laga dhisaa in ceel macaan iyo xamar meel u dhexaysa laga dhiso dayax gacmeed environmentiga dhibaatadaas geysanaya haddaad og tihiin ciddi dabcan dayax gacmeed macnihiisa taqaana unbaa ogaan karta iyo dadkii adduunyadaas wax ka arkay environmentiga uu xumaynayo dhulka lagu samaynayo meeshaas oo de lagu samaynayo waxaa waxaa lagu sameeya zervea lagu sameeya qubara loo keenaa soo indhayso soo aragto annagoo dho qubara ma keensan meesha lagu samaynayo d- bulshada ku nool qiimeyn laguma sameyn wax walba waa- waa- wax baan ka baranaynaa camal dayax gacmeeda meesha noogala samey dayax gacmeedka meesha lagu samaynayo waxay moodaan een, garaash baabuuray moodaan ma aha dayax gacmeedka environmentiga dhib u geysanaa Ee, dhaqaalaha een, muxuu ahay een, een, dadka dhulkaas degan dhaqaalahooda dhib u geysanaa caafimaad darrow keenaya qaac iyo boorow bixinaa adduunyada fiiriya telefishinada iyo discoverinka adduunyada fiiriya waxaa laga sameeyaa meelaha saxaraha ee lamadegaanka ayaa la geeyaa laga dhisaa annagana waxaan rabnaa ceel macaan iyo iyo xamar meel u dhexaysa iyo warshiiq marka madaxweynuhu runtii anigu waa qosli maanta mar oo oo diyacgabeedka arrintiisa ka hadlaya baarlamaanka dhexdiisa qosla iiga soo fakaray marka maba dareemayo madaxweynuhu xaqiiqatan dhibka uu keeni karo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay xildhibaan lagu magacaabo caanunuug oo ka mid ah mucaaradka xasan sheekh ayaa weerar afka ah ku qaaday wasiiro daraad daahir amiin jeeso ka carqaladeeyey hadal uu siiyey saxaafadda sideedaba wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlo waa iska neec wa golaha wasiirada markuu tago qofka cod male tala male cid wax weydiisa ma jirto kursigaa laga kaciyaa markuu wasiirka imaado waxaa la yidhahdaa gadaal fadhiiso marka aniga waxaan rabaa inaa idhaahdo saaxiibaday war neecan aa shalay soo ahay wasiir neeca oon xurmad lahayn oon nacfi lahayn anaa soo joogay waana isaga tegey ma fahmaysaa markaan xurmadna waayey anaa iskaga tegay neec waxay baraka ay leedahay ma jirto waxaan waa iska dhammaanayaane dadkiinnana ha ku kala dhimanina marka war neec neecaa la yidhahdaa dadka soomaaliyeedna way fahansan yihiine farriinta haddaad dirsanay haataa qofka adiga kaa aragti duwan markuu hadlo kadib farriintaada dirso war xasanow haddee inaan ku difaacay waa ii jeedaa dheh Ma fahan- waxaan waa ognaha annaga dadka saaxiibaana waa sheekaysanaa qanaaco badan ma jirte ya odagaasna teendhadaasuu iska imaan doonaaye wixiina yarkana iyo maansada dadkiinana si wanaagsan ula macaamila weliba aragtidayna aadaan idinku xurmaynaya aniga teendhadaas xisbiga iska leh sideedaba feri midaan kuu sheegaya huteeladii lagu shiri lahaa horta xasan wuxuu yidhi mataqaanaa cid huteel ku shiri kartaa ma jirto horta huteelada ayagana waa aqbaleen dabkan dabcan dadkaan iska ganacsata waaye dad masaakiina waaye lacagtii huteelada horta aan ku bixin lahaa annaga waa noo baaqatay laba howlo waaweyn aan dhisannay mid shan boqol oo qof u qaadaa kor uu nooga dhisan yahay xisbiga himilo qaran laba kun oo qof mid qaadana hoosaan ka dhisaynaa qarashka horta waa noo baaqanaya weliba waxaan rabnaa qof kastoo mucaarad ama xisbi ah boor inuu ku dhegsado maalintii uu ku shiro ma fahmaysaa magaaladaanaan joognaa magaalada cid laga xiga ma jirto cid laga leeyahay ma jirto dadaas siyaabo qaar oo qaldan u fahmaayo sideeda midaan kuu sheegayaaba dalkan hal qofaaba qanacsanba sideedaba qofka wuxuusan ku qanacsanayn kama shaqayn kara yaa waa ninka qanacsan madaxweynaha jamhuuriyadda la yidhahdaa cid kaloo qanacsan ma jirto hataa ra'iisul wasaarahan qanacsanayn xukuumaddiisaan qanacsanayn baarlamaankan qaarkii oo mataqaana fariimaha dirsanayaan qanacsanayn may fahmaysa hadda u b d shirkeeda markii la iskugu tegay xisbiga u b d dadkii abaabulay dadan ahayna ka dhex muuqda aw dadkii abaabulay magaaladani joogeen maxay u tegi waayeen adaan kuu sheegaya macnaheeda waxaa waaya inaysan qanacsaneen waxa socdana aysan raalli kaceen marka waxaan rabaa madaxweynaha asagaa qanacsan asagaa waxaa laga rabaa marka dadka tiimkiisa inuu qanciyo wuxuu haysta ee ku xurmeeya bini'aadanka waxaa la yidhahdaa xoolana ma deeqa xilma deeqa xurmaa deeqa horta xurmaa laga waayey marka nin kasta wuxuu isleeyahay war hebelaa gadaashaada taagana jaamac nin la yidhahdaa gadaashaa taagan oo kursiga kula leh ama asaga hore la keenaa meesha la isaga joogaaye wax qanaaco weyn ma jiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا